ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha xarun cusub oo weyn oo casri ah taas oo ay yeelan doonto wasaaradda beeraha iyo waraabka soomaaliya munaasabadda lagu dhagax dhigayay xaruntan ayaa waxaa ka qaybgalay wasiirka beeraha soomaaliya xildhibaano oo holwadeenada wasaaradda beeraha soomaaliya iyo marti sharaf kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa sheegay in wasaaradda beeraha loogu fadhiyo sidii u horumarin lahayd wax soo saarka dalka oo kaalin weyn ka qaata dhaqaalaha isaga oo bogaadiyey dhismaha xaruntan oo ah mid casri ah oo fududeyn doonto adeegyada ay wasaaradda u hayso bulshada soomaaliyeed sektarka wax soo saarku waa sektarka ugu weyn ee maxaanku dhahaa dhaqaalaha dalka dadkeenuna ay baahida ugu weyn u qabaan wasaaraddana ayna tahay wasaaradda arrintaad mudligaha waa ee hogaaminaysa marka waan ku faraxsannahay in wasaaraddii dhismaheedii oo casriya maanta aan dhagax dhigayno durbane insha allah aan rajaynayo inay dhismahaani uu dhammaystirmo deedna shaqadii kale lagu dhaqaaqo waxaa aan rabaa inaan u mahadceliyo madaxda wasaaradda wasiirka ugu horeeyo wasiir ku-xigeenka wasiiru dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimayaasha kala guud agaasimaha guud iyo guud ahaan shaqaalaha iyo madaxda wasaaradda waxaan u mahadcelinayaa beesha caalamka gaar ahaan bangiga adduunka oo qayb libaax runtii ka geysta dalkan iyo horumarkiisa oo mashaariic fara badan nala wada oo ay tan hadda maanta aan u taagannahay ay ka mid tahay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa guul baan rajaynayaa hambal yaan leeyahay wasaaradda iyo beeralayda soomaaliyeed intaba dhammaysantiin dhismaha xarunta wasaaradda beeraha soomaaliya ayaa marka la dhammaystiro loogu adeegi doonaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa beeralayda ah